بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواقض الإسلام هل كان مصنف كحكب الله يا نواقض الإسلام معناها إسلام ك وحبوريه قفك مسلم أصدقه oo islaamnimada kaga baxayo oo gaal uu ku noqonayo qaybaheeda waxyaalaha lagu gaaloobo ayuu noo tirinaya marka musanifka waxaan arki doonaa toban ayuu tirinayaa oo nawaaqidka kamid ah tobankaas nawaaqidka kamid ah mid mid ayaan arki doonaa biidn illaahi tacaala laakiin waxaan jeclahay intaanan nawaaqidka sheekha aanan akrinin inaan xoogaa ka hormariyo mawduuc ku saabsan kufrisiinta qofka la gaalaysiiyo inaan kaga hadlo maxaa yeelay mas'aladan oo nawaaqidka ah culummada aada iyo aada ayay ihtimaam u siiyaan dadkii hore aimadii hore iyo culummadii horeysay iyo culummadan dambaba nawaaqidka oo laa ilaaha ila allahu buriyo ihtimaam aada u ballaaran ayay siiyaan sidaas darteed kutubo badan ayaa laga alifaa mualafaad iska mustaqila oo aan kitaab ku dhex jirin keligii madax maarata madax banaan ayaa laga alifaa waxaa laga alifaa abwaab oo kutubta fiqhiga ku jirto baa la alifaa oo masalan hadda kitaab kutubta fiqhiga waxaad ku arkaysaa baabu xukm lmurtad almurtad waxaa la yidhaha qofka diinka ka laabtay xukunka uu leeyahay ayay kaga waramaan oo aada iyo aada arrimo fara badan oo nawaaqidka islaamka buriyo qofku gaal uu ku noqdo ayuu maaragtay bay tiriyaan culammadu marka nawaaqid marka la yidhaahdo asalka harta xagga luqa yani maaragtay waxaa la yidhaahdaa xagga luqa ahaan nawaaqid waa jamcu naaqid naaqid ayaa nawaaqid lagu jamcinaya nawaaqid baa lagu jamciyaa naaqid marka la yidhaahdo ismu faacila la yidhaahdaa oo waxaa laga keenay min naqaba shaya idaa xallahu wahadamahu waafsada shaygii buu buriyey markaad tidhaahday macnaheedu waxa weeye marka uu shayga furfuro oo tirtiro markuu dumiyo markuu fasaadiyo waxaas oo dhan baa la yidhaahdaa qur-aanka way ku timaadaa naqdiga walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha fii suurati naxli ilaahay uu leeyahay dhaartiina haburinina markaad adkaysaan dabadeed markaasaa tusaale ilaahay uusoo qaato leeyahay walaa takunuu kaalatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaasa haweentii waxay ay maarata xarigii ay soo haysay markay dhammaystirtay oy adkaysay dabadeed furfurtay oo kale hala mid noqonina marka nawaaqid yani sidaas xagga luqad ahaan horta sidaasaa la yidhaahdaa ay culammadu ku tacriifiyaan masaladan marka maxay culammada ihtimaam u siiyaan waxay u siinayaan waxyaalaha la yidhaahdo aldaruuriyaat alkhamsa shanta islaamka u ilaaliyo midka ugu horeeyo waa diinka wey culammada marka riddada iyo naaqidka laa ilaha illa allahu buriyo nawaaqid alislaamka waxay u sheegayaan waxay u sheegayaan si qofka intuu cilmi u yeesho uu diinkiisa u badbaado darteed bay sidaa u yeelayaan inuu diinkiisa u badbaado daraaddeed ayay sidaa u yeelayaan weyaan maxaa yeelay daruuriyaadka shanta ahi waxaa la yidhaahdaa diinka ugu horeeya islaamka qofka diinka u xifdiya haddii qofka yani diinka uu ka baxo ou ridoobo waa la dilaa sharciga islaamka in la dilo ayuu qabaa xadiidka imaam albukhaari uu warinaya fii saxiixihi kadalika imaam anasai tirmidi imaam axmed أئمداس ودم ورن حديث عبد الله بن عباس نبي أنه حوليه من بدل دينه فاقتلوه محايا لوحا قفك الدين كي تبدل الدين أبو ليه نبي عليه الصلاة والسلام أئمدا على الله الله ماها أنجا رعيتها أنا ماها مركز ليه قفك مرتد نقضبه هذه الدين معها معنيه madaxda loo jeedaa iyo dawladaha dadka maaragtay aimada ahee madaxda baa arinkaas fulinaya marka sababta loo dilayo waa radci waay in markii ay ogaadaan dadka qofkii diinka ka baxo in la dilayo dad badan baa islaamkooda ku nagaanaya oo aanan ka baxaynin oo diintooda ku haray in la dilaayo waxaa tusinaa xadiidka bukhaari iyo muslim abu daauud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja ayaa tilmaamayo أو مارتي إليه حديث في النبي النووي لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة سبح هذا الود الكرى وحكم لها التارك لدينه المفارق للجماعة وكدين في سكته جماعة المسلمين تفارقوا وردوه كابا كم دهويا حديث عبد الله بن مسعود هو مركب قدرك الكوبات أو الله إلى ليه شمت الضروريات كان أبوه الرياء ودين كوي kan labaad waa nafta nafta waa la ilaaliyaa lama ogolo naf maaragtay muslimada in la dilo ila xaqeeda in lagu dila mooye sidaas darteed ba qisaas ayaa loo jireeyey oo dadka in loo qisaaso qofkii qof dilo hala qisaasale haloo dilo jaak alla khayr waa la qisaasaya si nafta loo ilaaliyo maxaa yeele qofkii qof dila haddii la dilo in la dilaayo qofka uu og yahay waa ka joogsanaya dadka ma laynayo inuu dhimanayo markuu ogyahay waa ka istaagi dadka kula dadka kale markay arkaan qofkii in la dilay dadkii kale kuma dhiiranayaan dagaalka inay qof dilaan kuma dhiiranayaan kaasna waa midka labaad wey kan saddexaad waa caqliga insaanka haddii caqligiisa uu ku xadgudbo oo shay muskir ah oo waalo oo ku waasho oo caqligiisu la tagaayo ow cuno ow cabo waa la xadaa xad baa loo sameeya jeedal waa la garaaci waa la karbaajaya sababka loo yeelayo waxa weeyaan caqligan ilaahay uu ku fadilay oo xayawaanaadka kale uu kaga fadilay ma ilaahay uu karaamay bani aadamka walaqad karamnaa bani aadam uu ilaahay leeyahay bani aadamka ilaahay uu karaamiyey marka karaamadaas yani qof la diriraayo wey takriimka ilaahay uu karaameeyey qof diidan waay marka caqligiisa inuu badbaado ayaa la rabaa uusan qofka caqligiisa ku ciyaarin baxadka loo sameynaya kan afraad waxa weeyaan oo daruuriyaat alkhamsa ka mid ah waa maalka xoolaha islaamka uu xifdiya inaan ugu xadgudbin walidaalika xataa dadka sufahada la yidhaahda waa la xajriya walaa tu'tu sufahaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama buu ilahay leeyahay safiiha qofka ama mubadirka qaadiga xoolihiisa uu ka joojin waa laga biiraya waa laga masruufaya lama siinaayo inuu maarata isaga xoolihii ku ciyaaro sidaa darteed xoolaha in lagu xadgudbo oo qof kale xoolihii ku xadgudubtaa lama ogola shareecada marka xad bay u samaysay ah qofkii qof kale xoolihiisa ku xadgudbo in gacanta laga jaro oo tuug lagu magacaabo sariqadii la yimaado waa markii shuruudii sariqada la helo wey wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyakumaa ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala kan shanaad waxa weeye waa oo daruuriyaat alkhamsa ka mid ah waa nasliga ubadka in la ilaaliyo cirdiga iyo sharafta in la ilaaliyo qofka haddii qofkan cirdigiisa lagu xadgudbo oo masalan qofkan uu zino la yimaado iyadana cirdigan isuusan u xadgudbin waa la celiyaa radci baa lagu sameeya qofka waa laga celiyaa looma ogolaado yani maaragtay inuu ku xadgudbo qofka looma ogolaado cirdi kale hadduu zino la yimaado asagoo aan nikaax soo marin waa la garaaci boqol jeedal baa lagu dhufunaya rag iyo dumarkau noqdaba ha noqdo haddiise nikaax isagoo soo maray uu zino la yimaado rajmi baa lagu dilaya dhagaxa lagu dilaya maxaa yeelay sababta waxaa la rabaa in mujtamaca muslimka mujtamac nadiifa wa guur baa lagu baneeyey inaad guursato e sifax laguma banaynin inaad dadka acraabtooda ku xadgudubto yani qofka zaaniga hebel walaashii ama hebel hooyadii ama hebel gabadhii ama hebel eedadii iyo iyo maaragtay maxaa la yidhaahdaa habaryartii ama naagtiisi buu ka zinaysan wax kale ma samaynayo cirdigaa dadka muslimiinta in la ilaaliyo daraaddeed baa maaragtay sidaa loo yeelaa marka waxa weeyaan diinka qofka loo xifdiyaa waa midda ugu horeysa daruuriyaadka shanta ahi in qofka diinkiisa loo xifdiyaa waa daruuriyaadka shanta ah midka ugu horeeya wey sidaas darteed bay culummadu nawaaqid ayay u alifaan kutubahaas maaragtay baabu xukmi lmurtad aa fikriga loogu daraa kutubo mustaqilaho kitaabkeenan uu kamid yahayna oo sheekh maxamed cabdilwahaab uu leeyahay nawaaqid alislaam na wuu qoraayo dad badan sidaasay u qoraan kitaabka nawaaqid alislaamka qaybtan keliya hadda oo kitaabkeenu wadaadkan uu kusoo dhex daray isagoo mustaqila oo gooniya ayaa jira hadalkii laakiin wuxuu noo soo guuriyey sheekh maxamed cabdilwahaab uu kitaabkiisa nawaaqid alislaamka oo ku qoray iyo kusoo guuriyey shuruux fara badan uu leeyahay kitaabkan marka kitaabkaas sharax waa la sharxaa nawaaqid alislaamka sheekheenaan baa kamid aho kitaabkeenan hadda oo maaragta kusoo guuriyey sharaxiisaan baa kamid ah oo quraysi la yidhaahdo waxaa kamid a nawaaqid islaamka yani maaragtay sheekh saalix fawzan kitaab uu leeyahay duruusu fi sharxi nawaaqid islam la yidhaahdo oo kitaabka nawaaqid islaamka uu ku sharxo waxaa kamid a wadaad la yidhaha sheh cabdilcaziiz alrayis la yidhaahdo wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha alilmaam bisharxi nawaaqid islam la yidhaahdo oo kan uu ku sharxaayo uu leeyahay sharax badan uu ka bixiya kitaab uu kusoo gaabiyey baa jiro oo la yidhaahdo alikmaal bitaqriibi sharxi nawaaqid alislaam oo kaa uu mukhtasarahu soo gaabiyey usaas usoo dhaweynaya kaa weyn uu ku yareeyey kusoo khulaaseeyey ayaa jiro wahaakada culummadu marka shuruux fara badan ay ka bixiyaan sidaa darteed maadaama wixii islaamkeenna burinaya meeshan oo noogu dhigay waxaa fiican marka ugu horeysa oo qofku ku ridoobayo horta inaan ka hadalno intaanan kitaab ka bilaabin qofka muslimkaa maxaa lagu gaalaysiiyaa inaan ka hadalno kufrigase kelimadaasi maxay tahay takfiirka yaa iskale yaa wax gaalaysiin karo horta gaalaysiintu waa shay khatiira wey aada iyo aada khatiir u ah wey in lagu degdego oo yani afraada dadka muslimiintaa in la gaalaysiiyo waxa wey waa jinaaya cala anafsi waaddiin qofka naftiisa oo dembi aad ka gelaysa wey diinkiisii ood ku xadgudbaysa weeyaan kufrigu marka kama soo baxo qof yani kufri waxaa loo jeedaa takfiirin oo bigayri xaqin ah xaq la-aan qofka lagu gaalaysiiyo qof ilaahay ka baqaayo ash yani xaqa khashyati cabsidiisa dhabta ilaahay qof ka baqaayo kama yimaado kama soo fulo takfiirka hebel waa gaal markuu qofku leeyahay waa qofaan rabbi ka baqaynin qofkuu kasoo fulayo marka ugu horeysa a'imadu marka aad bay uga u tanfiiriyaan ay uga fogeeyaan uga cayriyaan in si sahal dadka loo gaalaysiiyo hadda waktigeennan waxaad arkaysaa yani mooda casriya iska noqotay labada iskkhilaaftaba ama ninkii madhabka ugu khilaafaba waa kafir inaa iska tiraa bal hadda afraadii waaba la gudbo ummado dhan ayaa yani laska gaalaysiinayo duwal dhanaa la gaalaysiina ooda kufaar laleeyahay alimaamu shawkani kitaabkiisa sayruljaraarka la yidhaha sayrljaraar wuxuu ku oranaya iclam ana alxukma cala arajuli lmuslimi bikhuruujihi min diin lislaami wa dukuulihi fi lkufri laa yanbagii limuslimin yu'minu billahi walyawmi alaakhir an yaqduma calayhi ila biburhaanin awdaxa min shamsi nahaar fainahu qad habata قد ثبت في الأحاديث المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع وفي لفظ في الصحيح فقد كفر أحدهما ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير وأرنايا عن هذا الآد قيمة بذنوها حليها إمام الشوكاني أغو قفيه مسلم كا قفك مسلم كأه إن لغو حكم كفر ودينك دينك إسلامك إنه كبح إن لغو حكمه oo diintii kufriga ou galay gaalnimo iyo kufri ou galay qofka markii lagu xukumaa ku-xukumkaasi qof muslima oo ilaahay allah iyo yowma alaakhira rumaysan yani wax u haboon ma aha inuu arrinkaasi sameeyo inuu qof gaalaysiiyo muslima yani wax u haboon ma aha kufrigaas inuu galo oo qofka gaalaysiiyo ilaa inuu xujo cad haysto mooye xujadaasoo ka cad min shamsi nahaar weliya qoraxda maalinti maalinimada qoraxdeeda saba muuqato cid walba uma jeedo qoraxdii kufri sidaasoo kaleo bawaaxa inuu haysto mooye inuu gaalaysiiya uma haboona buu leeyahy qof muslima yani axad laa ilaha ila allahu leh in la gaalaysiiya wax haboon ma aha qof ilahay yowma alaakhira rumaysan inuu ficilkaa sameeyo oo dadka gaalaysiiya wax dhici kara maaha u leeyahy maxaa yeelay axaadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada qeyb kamida laga wariyey wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii yidhaahdo walaalkii muslima ya kaafir markuu yidhaahdo faqad baaa biha axaduhuma kufrigii midkood baa la laabanayo oo gaalnimadii la laabanayo kufrigii magcid lama dhacay ima inuu fii nafsi amri qofkan gaal yahay oo sidaas aad ku badbaado wa ima inuusan ahayn adiga ay kugu soo noqoto aday kugu soo noqonaysaa riwaayada kaleeto saxiixeynka ku jiro lafdiga saxiixeynka kusoo guuriyey wuxuu leeyahy qofkii qof ku yidhaahdo ugu yeero kufri ugu yeero ya kafir yidhaahdo ama yidha ya caduw allahi yidhaahda asagoon sidaa ahayn oo cadow ilaahay oo kaafira aanan ahayn kaafir oosan ahayn qofka sidaa yidhaahdo waxa waaye asaga ayuu kusoo noqonayaa buu leeyahy ilaa xaara caleyh isagoo kusoo noqonaya riwaayada kaleeto wuxuu leeyahay faqad kafara axaduhumaa midkood ayaa gaaloobay marka kufrigu meel cidlaa ma dhacayo sidaas darteed wuxuu yidhi axaadiistaas aniga aan sheegay iyo kuwa lamidka ihi dhexdooda waxa ku sugan zajri kii ugu weynaa ayaa ku sugan ka reebid dadka laga reebo wacdi oo maaragtay kii ugu weynaa oo dadka laga wacdinayo laga reebayo ku degdega dadka gaalaysiinta la gaalaysiinayo lagu degdegayo weyaan yani kaas ayaa ku sugan buu leeyahy marka sidaas darteed sheekha la yidhaahdo asheekh cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan wuxuu leeyahay hadal aada u qiimo badan buu kusoo soo guurinaya watajaasuru calaa takfiiri man daahiruhu lislaamu min gayri mustanadin sharciyin walaa burhaanin mardiyin yukhaalifu ma calayhi aimatu lcilmi من أهل السنة والجماعة وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال كتاب يسر إلى الرسائل والمسائل النجدية أي هذا الكاكوس يقولنا حلية قفك لقد بيهردو قف ظاهر كيس إسلام نمائي كموقته qof islaamkii daahirsaday in aad kufri gaalaysiin aada kula dhiirato ood gaalaysiiso adigoo aanan xuja sharciya u haynin burhaan iyo xujo laga raadi yahay oo ilaahay agtiisa iyo rasuulkiisa ay ka raadi yihiin aadan u haynin wuxuu khilaafsan yahay waxa ay dadka ahlucilmiga ahlu sunnati waljamaca ay ku sugan yihiin arrinkaas waa khilaafsan yahay dadka ahlu sunnaha madhabkooda qofkii khilaafana madhabka ahlbidacu ku jira sooma marka qofka bilaa burhaan dadka iska gaalaysiiyo xujo aan cadayn dadka ku gaalaysiiyo waa dadka ahlubidaca buu leeyahay markaasuu yidhi ariiqadaas aan soo sheegnay waa ariiqatu ahlilbidaci waalaal dadka ahlubidaca la yidhaahdo dadka baadiyaysan wadadoodii wey weliba waxa weeye dadka taqwada ilaahay iyo alla kacabsiga waayey oo aanan hadalka ka soo baxayo iyo ficilka uu samaynayo alla uga baqaynin ayaa kufrigaas la yimaado weya marka yaa takfiirka iyo gaalaysiinta ku degdego dadka ahlubidaca ku degdego ahlu sunnahu kuma degdegaan waad aragteen imaam shawkani hadalkan kasoo guurinay wuxuu leeyay ilaa ilaa biburhaanin awdaxa min min shamsi nahaar qoraxda midka sida ay u muuqataa maalinimada yani maaragtay kufri sida qoraxda u muuqato kale u muuqdo weliba kasii muuqasho badan hadduusan qofku uhaynin inuu gaalaysiiye ma aha weyaan sidaa darteed adkayntaa sharciga ou adkeeyey afraad in la takfiiriyo hadda waxaa laga hadlaya waa afraadi hebel waa kafir keliya in la yidhahdo hebel waa kafir hebel waa kafir iska ka daaya maanta waxa weeye jamaacaad iyo duwal ayaa la gaalaysiinaya weeyaan taa la gaalaysiinaya kulligood aan la kala reebayni waa kufaar baa la oranaya marka arinkaas arin khatar khatar weyna ka dhalanaya qofka muslimka ahi markaad islaamka ka saarto ood gaalaysiiso waxa weeye arrimo khatar ah ayaa ka ratib maayo dhiiggiisu la daadiyo waa ka ratib mayso amnigii ummadaasoo zaczaca ay gasho xataa yani maaragtay markii yani arinkaas oo kale ay takfiirku iska bato waxa weeyaan yani xataa diinka laftiisaa daciifayo maxaa yeele dilkiibaa badan qatligiibaa badan amnigiibaa bai mar hadduu amni la waayana dilka u bataa waxa yaraanayso iqaamat diin way yaraana masaajidii inta la tago khayrka inta la sheego cilmiga inta la barto way yaraanaysaa lama heli karo marka sidaa darteed takfiirka in lagu degdego ay dad badan ay maanta caado ka dhigteen inay dadka iska gaalaysiiyaan walaalayaal inaan aada uga digtoonaano weyaan masaladaas aada looga digtoonaado maxaa yeelay takfiirku gaalaysiintu waa xaq ou allah subxaanahu watacaala leeyahay iyo rasuulkiisa ay leeyihiin ilaahay baa wax gaalaysiiyo rasuulkiisaa wax gaalaysiyo waa xaqay leeyihiin marka suuragal ma aha mana ka ansaxayo inuu qofka qof inuu ku tilmaamo axad kale inuu yahay kaafir inuu ku tilmaamo ilaa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa daliil cad ka haysta mooye inuusan qofka gaalaysiin adoo xuja min allahi wa min rasuulihi sala allahu alayh ali wasalam xujadaasna ay xuja qaatica burhaan cad uu yahay xujo muuqata ay tahay markaa haysato markaas umaad wax gaalaysiin kartaa ka hor ma gaalaysiin kartid lidaalika yani maaragtay sheekh islam ibnu taymiya kitaabkiisa kutub badan oo ku qora mas'aladan kitaabkiisa alradd cala albakri iyo majmuuc fataawa lagu soo guuriyo minhaaj sunna yani maarata uu kusoo guuriyo kutubtaas oo dhan markuu ka hadlayo takfiirinta laiska gaalaysiiyo qofka inuu xaq ilaahay yahay buu tilmaamaya gaalaysiinta inuu xaq ilaahay yahay iyo xaq rasuulka uu yahay ousan dadku aysan lahayn marka qofna inuusan qof gaalaysiin karin ilaa inuu xaqaas ilaahay ku taagan yahay mooye wuxuu leeyahay فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم هذا السؤال سيدا درتي تدك أهل علمك هي تدك سنة النبي كتاجا عليه الصلاة والسلام لا يكفرون من خالفهم قفك أيها خلافه ما قال يسيان وإن كان ذلك المخالف يكفرهم حتى كان كسر هرجي لحظه أيها قال يسيني ما قال يسيان سيدا هذا خوارج كيو كانت khawaarijtu saxaabada gaalaysiin jireen laakiin saxaabada ma gaalaysiin asxaabta ma aynan gaalaysiinin waa kufaar ma aynan oranin cali bn abi aalib oo kale min alkufri faru akufaarun hum marsiliyin min alkufri faru buu yiri kufrigayba kasoo carareenba ayaga laftoodii marka xataa haddii la gaalaysiiyo ka aargudasho darteed dadkii gaalaysiiye uma gaalaysiiyaan buu yiri maxaa yeelay liana alkufra حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله بورنايا هذا الكاسولين لأن قال يسينت يعني وحكم شرعي أحد معها عن المركة كفر جيله قال يسين من لم يذا إنك أبا القدود أبا المرسو كوما يعني سورة قال ما هبولية وحلم التوليها كمن كذب عليك وزنى بأهلك قف أذيك مارت الدين كاشيري hadduu qofka been kaa sheego adigma beenad ka sheegi may hebel waa beenoo kaa sheega adiga been ha ka sheegi ahalkaagu ka zinaystay adna ahalkiisa ka zinaysanaan yaad orani maya labadaba lama ogolo wey laysa laka an takdiba calayhi wa tazniya biahlihi ma lihid in aad maaragtay ahalkiisana ka zinaysato inaad ku been abuuratana ma lihid wey maxaa yeele liana alkadiba wazinaa xaraamu lixaqi illahi tacaala buu oranaya beenta iyo zinadu waa xaaraam oo ilaahay xaqiisa darteed allah ba xarimay wakadalika atakfiiru xaqu lilahi tacaala xaqu llahi tacaala buu leeyahay gaalaysiintuna waa xaq ilahay uu leeyahay waa xaq rabbi leeyahay weeyaan falaa yukafaru ilaa man kafarahu allahu warasuuluhu lama gaalaysiiyo axadna lama gaalaysiiyo ilaa ilahay iyo rasuulkiisa axadkay gaalaysiiyaan mooye qofkii allah iyo rasuulkiisa ay gaalaysiiyaan waa la gaalaysiin laakiin cid kale lama gaalaysiinayo walidaalika tilmiidkiisa ardaygiisa ibnu qayim aljawsiya raximah llahu qasiidadiisa kitaabka alifay nuuniyada la yidhaahda markuu arinkaa ku tilmaamayo wuxuu leeyahay alkufru xaqu llahi uma rasuulihi bisharci yahbutu laa biqowli fulani man kaana rabu lcaalamiina wacabduhu qad kafaraahu fadaka duu kufraani hadalkaasuu oranaya kufrigu waa xaq ilaahay uu leeyahay rasuulkiisana ka bacdi uu leeyahay ilaahay baa wax gaalaysiiyo wuxuu ilaahay gaalaysiiyaa gaala rasuulkiisaa markaa kabacdi gaalaysiiyo wuxuu rasuulku gaalaysiiyaa gaala markaasuu yihi yani bisharci yahbutu kufriga sharcigu ku sugnaaday shay sharciga ku sugnaaday qaala allahu qaala rasuuluhu waxay allah iyo rasuulkiisa yidhaahdeen baa qofka lagu gaalaysiinaya laa biqowli fulani hebel hadalkii waxba laguma gaalaysiiyo hebel hadalkii laguma gaalaysiin karo wax waxay ilaahay gaa- qofka axadkii ilaahay u gaalaysiiyo rasuulkiisana gaalaysiiyo unbaa gaala markaasuu yihi man kaana rabu lcaalamiina wacabduhu allah oo rabulcaalamiin iyo addoonkiisa nabiyullaahi maxameda axadkii qad kafaraahu ay gaalaysiiyaan fadaaka duu kufraanin kaas mid gaalnimo u saaxiib ah weeyaan labadooda qofkay gaalaysiiyaan unbaa gaala saasaa loo jeedaa qodobkaas marka takfiirku walaalayaal waa xaq ilaahay uu leeyahay xaq rasuulka uu leeyahay weeye qofaan xujo iyo burhaan cad aan haysanin inuu ummadda gaalaysiiyo waa dulmi waa min ahli lahwaa buu ka mid noqonaya ahlubidaca ayuu qofkaas ka mid noqonaya wey acmaasha masalan qof baa camal ka dhacay camalkaas daahirkiisa laba un baa la fiirin camalkaas camalkaas oo ficilkaa uu qofku sameeyey oo kufriga ihi mid aanan wax kale aan aqbali karin ilaa gaalnimo mooye inuu yahay kufrigaas iyo mid wax kale ixtimaali karo masalan waxaan kufriga waxaan ahayn aan ixtimaali karayn ayna suuragal ahayn tafsiir kaloo yeelan kara ma jiri ilaa kufri mooye waxaa waa qofka nebi dilo kaleeto nebi ambiyada ilahay qofkii ka- mid kamida dilo kufrigaas lama dhahayo muxtam ixtimaal uu leeyahay maaha qofka calatuul waa kafir wey musxafka oo kale qofka ihaanaysto qur'aanka kalaamullahi qofka ihaanaysto waxa weeye oo ihaano ku sameeya ama ku istaago ama maaragtay meel qashiga iyo wasakha iyo ku dhex ridaaye ama maaragtay yani kaasna waa kafir wey wax kaloo ixtimaalo ma laha ixtimaal kale male ama sanabooba usujuuda yani maaragtay sanabooba sujuud ula dhacay iyo wixii lamid ah weeyaan acmaashaasoo kale qofka saaxibkiisa ahi ilaahay iyo rasuulkiisaba way gaalaysiiyeen wax kalena ma ixtimaalo kufrigiisana waa kufri akbar oo noqonaya weyaan wuu gaaloobi qofka nebi dilo ama maaragtay musxaf ihaanaysto ama maaragtay ee sanam u sujuuday wixii lamid ihi mutlaqan waa gaaloobayaa haddii ay shuruudtii takfiirka ay ku kaamil noqoto mawaanicdii u diidaysana la waayo markii la waayo wuu ku gaaloobi weyaan nooca labaad waxa weeye waa nooc uusan qofka ku kufrinaynin qofka yani uusan ku gaaloobaynin camal buu sameeyey camalka waa muxtamal inuu kufri noqdona waa la arkaa inuusan noqoninna waa la arkaa labadaasoo ixtimaala markuu noocaasoo kale uu yahay horey qofka lagama gaalaysiinayo yani shaybu ficilkuu sameeyeba wuxuu muxtamal ah waxaa muxtamala oo suuragal u yahay inuu kufri noqdo inuusan noqon horey lagama gaalaysiinayo ilaa la weydiiyo qofka ilaa laga cadaysto xaalkiisa la cadaysto haddii uu ficilkan uu sameeyey oo ula jeeda kii kufriga ahaa markaasaa kufriga loo xukumaya markii laga cadaysto dabadeed yani hadduu ula jeeda kii kufriga ahaa markaas ayaa la gaalaysiin laakiin hadduusan ula jeedin kii kufriga ahaa yani kafir ma noqonayo lama gaalaysiinayo culimmaduna in la kala qaada bay arrimahaas keenaano marba hadduu yani ixtimaalba hadduu yimaado waxa weeye yani laguma gaalaysiin karo weyaan istidlaalki waa dhacaya siday culammadu yidhaahdaan looma dariishan karo markaas ibnu taymiya oo kaleeto kitaabkiisa asaarib almasluul calaa shaatim rasuul wuxuu ku oranayaa yani wuxuu leeyahay faina atakfiira laa yakunu biamrin muxtamilin buu oranaya biamrin muxtamil arrin suuragalba ah wax un ay ka suuroodo kanna waa waa waa noqon karaa kanna waa noqon karaa hadduu yahay gaalnimadii laguma samayna laguma kufrisiinayo buu leeyahy takiirka amar muxtamilu qofka laguma gaalaysiyo amarba waxa la rabaa oonan laa yaxtamilu ta'wiil aanan ta'wiil aqbali karaynin ayaa la rabaa ibn qayim aljawziy oo kaleeto markuu camalka kufriga camaliga kufriga camalka ah markuu kala qaadayo wuxuu leeyahy laba u qaybsanaa mid iimaanka ka hor imaanayo oo kufrigii gaarsiinayo iyo mid aanan gaarsiinaynin ayuu noqonayaa buu leeyahay marka haddii qof mucayana ficil kufriga uu ka dhaco ficil gaalnimo tusinaysa haddii ay qofkaasi ay ka dhacdaay si cayni ah looma gaalaysiiyo ilaa shuruudii afarta ahayd ee culammada ay dhigeen inay ku kulanta mooye afartii maanicoo u diidaysayna in la waayo maanicna meesha uu ka baxo markaas ubaa la gaalaysiin karaa shuruuddaas waa shuruud diina oo maaragtay dadka ahlucilmigan ay u sameeyeen nusuusna cuskisan wey shardiga koobaad waad ogtihiin qofkaa markuu kufrigan samaynayo waa inuu cilmi uleeyahay macrifo inay jirto waa inuu cilmi uleeyahay cilmigaasoo cagsigiisa u yahay jahli hadduu jahli u sameeyo yani laa laa yakfur kuma gaaloobaayo haddii jahli uu sameeyo ku kufrin maayo cilmi baa la rabaa oo reebayo jahliga reebayo weyaan marka qofkii kufri ou ka dhacayo jahli ou ga dhacay cayn ahaan loo kufri siin maayo maxaa yeele ilaahay baa u cudur daaraya jahliga markaas jahliga loogu cudur daaraya noociisa waa kee kadib ha laga hadlo laakiin marka ugu horeysa jahliga waa maanic wey waxa shayga shardigana waa inuu cilmi uleeyahay marka la gaalaysiina waa inuu cilmi uleeyahay waxan isagoo og oo waxaan sameeyey macrifo u leh waa ku gaaloobaya hadduu jaahil yahay maya kan labaad waa inuu maaragtay u u qasday baa la rabaa qasad inuu u sameeyo ficilkan ama qawlkan uu qasad u yiri baa la rabaa haddii khata uga dhaco gaf buu uga dhacay waa khaldamay khalad buu kaga dhacay uma qasdin laakiin waxa khalad bay kaga dhacday markaasoo kale hadday khalad uga dhacdaay khata uu yahay gaf uu yahay laguma kufri xugminaye waxaa lagu gaalaysiini markuu qasdan waxaan ugu sameeyo waxay culammadu u daliishadaan xadiidkii ninkii daabadiisii isagoo maaragtay daabadii oo watay oo raashinkiisii iyo alaabtiisii ay u saarnayd yani ay ka baxsato gaari waaye waaye markuu quustayna geed iska hoos seexday xadiidkaas imaam muslim ayaa fi fii saxiixii ku warinaayo wuxuuna ka warinaya anas ibnu malik xadiidkaasay u daliishadaan markaasuu meeshii geedka isagoo quustay markuu seexday ayaa wuxuu markuu soo baraarugayba daabadiisiiyo ag taagan u timid oo alaabtiisii u saaran tahay buu arkay farax darteed oo inta qabsaday farax daraaddii ayuu wuxuu ku yidhi allaahuma anta cabdi wa ana rabbuk ilaahayow waxaa tahay addoonkaygii baa tahay allahayo anna rabbigaagii baan ahay buu yidhi soo kufri maaha kelimadaas ilaahay inaad tidhahdo addoonkaygii wey anna rabbi baan u ahay inaad rabbi tidhaahdo waa kufri wey laakiin laguma kaalaysiinin maxaa yeel waa khata min shidat alfarax ayuu arrintaasi u yidhi weeyaan waxyaalaha khata ana waad ogtihiin rabbanaa laa tu'aakhidna in nasina wa akhta'na rabbanaa walaa taxmil calayna xadiidkii ibn cabaas ou lahaa maaragtay qad facaltu oo saxiixa ahaa ayaa tusinaya ilahayna uu ka aqbalay inaan khata'a loo qabanin qodobka labaad waxaan idhi waa inuu kasbi u sameeya kan saddexaad markuu gaaloobayo waa inuu mukhtaar yahay isaga ou doortay waxaan kufrigaan isaga ou doortay maxaa meesha ku baxayo markii la khasbo oo mukrah yahay hadduu mukrah yaho la khasbaayo kuma gaaloobayo waa inuu mukhtaar yaho isagu doortaa iskiis gaalnimadan inuu u doorto weeyaan laakiin markii la khasbo laguma gaalaysiin karo sida ilaahayba uu leeyahy fi fi suurati naxl man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadra yani in qalbiga kufriga oo qalbigiisa ku waasac noqdo markaas ku gaaloobi laakiin hadduu mukrah yahay yani riwaayaadka ay wariyaan culammadu maarata camaar ibni yaasin oo kale markii ay gaalada cadaabeen nebigu wuxuu yihi kayfa tajidu nafsak buu yihi kayfa tajidu qalbak see baad qalbigaada ka helaysay markii aad maaragtay arrintaa dhahaysay yani aad gaalnimada markaad nebi maxamed caynaysay qalbigaada maxaa ka helaysay wuxuu yihi waxa weeye maaragtay mutmaina bilimaan buu ahaa mutmain baan ahaa markaasuu yidhi in caaduu facud riwaayaadka qaar ay leeyihin hadday mar labaad haddana ku cadaabaan haddana sidii oo kale ku baxso naftaada marka kaasoo kale waa mukrah waa la khasbay naftiisa go-ayso taasoo kalena laguma gaaloobo laakiin hadduu mukhtaar yahay oo isagu u qasday oo u doonay waa ku gaaloobaya weya kan afraad shardiga afraad waxa weeyaan inuu yani maarata uu ku kufrinayo ta'wiil aanan saaiq ahaynun soconayn markuu la yimaado ta'wiil aanan macquul ahayn markuu la yimaado kaasoo kale oo ku gaaloobaya laakiin hadduu ta'wiil saaiqa wato oo ma- macquula oo caqli le- yani yani caqliga geli karaya haddii oo wataay kuma gaaloobayo qofka laguma gaalaysiinayo laguma gaalaysiinayo masalan hadda khamradoo kaleeto waa xaaraam wey hadduu qof yidhaahdo waa ii banaan tahay waa gaaloobaya soo maaha iyadoo qof uu khamradii uu xalaalaystay saxaabadii kamid a baan la kufri siinin laakiin la xaday haddii kufri uu ahaan lahaa riddaa loo dili lahaa saxaabigii maaragtay yani waad garanaysaa qudaamat ibnu madcuun yaa wuxuu sameeyey sida cabdirasaaq uu warinaayo bisanadin saxiixin oo ku warinaayo qisadii asagii cumar dhex martay qudaamat ibnu madcuun khamr uu caday markaasaa cumar loo sheegay qudaamo khamradii buu cadaa la yidhi waa la keenay in la garaaco marka waa lagu xadayaa baa layidhi markaasuu yidhi haddayba sida ay sheegayaan ay runtaho aan khamradiiba cadayba yani wuxuu i ayba dhacdaba maa kaana lakum an tuj- an tujmiduuni buu yidhi haddayba run tahay xataa ima ima garaaci kartaan buu yidhi markaasaa cumar yidhi limaada sababta waa maxay sababtaan kuu garaaci karin waa maxay markaasuu wuxuu yidhi so ilaahay ma odhanin ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إلهي سوى مدينه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح مرضى إيمان في عمل صالح على ذلك واحد ذنبي وكسارا مجروا فيما طعموا وحي إيه عنان وحي عبان خمر الله دين لعبوا إيمان عمل صالح نالتهم خلاص هو يعني مؤمن أنا هي عمل صالح نواسة ما يستاهل جناح لما اللي يجيبوا له عايزات ودلش واحد ذنبي إذا صار lama arko waa ii banaan tahay buuri khamradii waa istixlaal wey laakiin muxuu ku istixlaal istixlaalsaday ta'wiil buu haystaa saasay aayadda tafsiirkeedii bay la noqotay saasay u fasirtay cumar marka wuu radiyey wuxuu yidhi akhta'ta ta'wiila buu yidhi niyahow khalad baa tafsiirkii aayadda si xun baad u fasirtay buu yidhi innaka ida attaqayta ijtanabta maa xarama allahu calayka buu yidhi haddaad rabbi ka baqi lahayd wuxuu rabbi kaa reebaad ka hari lahayd buu yidhi khamre ma cabteen hadu haddaa ilaahay ka cabsan lahayd laakiin alla ka cabsi la-aan baa kuu geysa khamradii buu leeyahay saasuu cumar ku fasiray adiga calaa kulli xaalin waxaa la amray in la jeedlo waa la garaacay xadkii baa laga oofiyey laakiin lama gaalaysiinin laanna wuu istixlaalsaday laakiin ta'wiil buu haystaa sidaa darteed lama gaalaysiinin oo waa kaafir lama dhihinin weeyaan ama hadduu biduun isagoon daliil saxa haysanin oo dad yani maaragtay khamrada oo cadi lahaa oo dhihi lahaa waa ii banaantaa isagoo wax ta'wiilo saa'iqa aanan wadanin waa ku gaaloobi lahaa gaalnimadii marka maxaa ka celiyey ta'wiil saa'iqahoo macquula ayuu wataa weya marka mas'aladaas haddii yacni afartaa shardi qofka laga helo inuu cilmi u leeyahay inuu u qasday inuu isagu khiyaarkiisa ku galay ta'wiil aan sax ahayn markuu wato intaasu ku gaaloobaya marka shuruurta la yidhahdo waa in laga helaa qofka la gaalaysiinayo waa shuruurdaas afartaa ayaa la rabaa shuruurdaas afartaa markii laga helo qofku waa gaaloobaya haddii mawaanicdii ay ku qunto oo qofkii uu ka jaahil yahay oo waxaan uusan garanayn in lagu kufrinayo ama uu khata iyo gas ka dhacay darteed uu sameeyey ama mukrah uu yahay oo la khasbay ama mutaawil ou yaho ta'wiil saa'iqaahi oo wato lama gaalaysiinayo maxaa yeele maanicaa ku qumay gaalnimadii u diiday maanic baa ku istaagay oo gaalnimadii u diidayo weeyaan calaa kulli xaalin mas'aladaas oo takfiir ka ah qof ilaahay iyo yowmal aakhira ka baqayo oo cas- cabsi ilaahay ay ku jirtaahi kuma degdego takfiirinta dadka muslimiinta kuma degdego cidda marka ku degdegtaahi takfiirka ama afraad ha noqoto ama jamaacaad ha la gaalaysiiyo ama duwal dawlada ha la gaalaysiiyo ku degdegtaa waxaan ogaanaynaa inuu ka mid yahay dadka ahlu bidaca ah أهل الأهواء إنه كم يجيان أغانينا أصدقوا حجة شرعية أبوه يستعين لأرقويا سلاس درتي يعني ما رجتي علماء وحي كهبلان وحيالها اللي هو كفري وكفري واحد كان الرجال واحد كان قوله النقضة أو قوله ألون قالوا ذا مركز شروطات الحلوي اعتقادك ولو قالوا ذا قفك مركز اعتقاديه ولو قالوا ذا ficilka kufri buu noqdaa shakiga oo diinkii laga shakiyo nabiga nebinimadiisa laga shakiyo waxdaaniyada ilaahay laga shakiyo waa lagu kufriya afartaas nooc ayuu maaragtay yani kufrigu noqdaa weeyaan haddaba mas'alatu takfiir marka la yidhaahdo mas'alada gaalaysiinta dadka la gaalaysiiyo ama nawaaqid islaamka marka laga hadlayaahi dadku saddex qaybood waay saddex qaybood ay dadku u qaybsamaan waxaa la yidhaha tarafaani wa wasatun laba labada dhinac kala taagan qolana xaggay taagan tahay qolana geeska kale taagan tahay oo iska soo horjeeda qolana dhexdhexaad waa qolada labada gees kala taagan waxaa la yidhaahdaa waa alkhawaariju waalmurji'atu laba iska soo horjeeda wey ahlu sunnahana waa wasat waa marka weligood ahlu sunnuhu waa waa wasat waa dhexdhexaad waa mas'alo kasta kulligii dhexdhexaad bay ka taagan yihiin yani dhexdhexaad marka la leeyahay xaqiiba ayay ku taagan yihiin baa loo jeedaa ee ma ahan wax madaahibtii taqriibinaya ma aha isku soo dhadhaweynayo ma aha macnaheedu weeyaan tarafka koobaad waxa weeye waa nimanka dadka khawaarijka la yidhaahdo khawaarijta kuwa la yidhaahdaa xagga takfiirka iyo dadka oo kufri lagu xukumaahi way ku xayl dheeraadaan way ku xadgudbaan oo dadkiibay waxay gaalaysiiyaan ayagoo aanan fiqhi u lahayn macrifo u lahayn xujo ilaahay agtiisa aanan haysanin ayay dadka gaalaysiiyaan weyan maxaa yeelay saxaabadii nebiga ayay maaragtay gaalaysiiyeen oo ay maaragtay saxaabada joogta bay gaalaysiiyeen cali bay gaalaysiiyeen mucaawiya gaalaysiiyeen saxaabada badankeed ayagoo kufaar yidhaahdeen weeyaan marka yacni waxay ka baxeen khawaarijtaasi waxay ku baxeen khulafadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo oo cali ibn abi aalib yacni maaragtay oo u dambeeyey khulafaa uraashidiinkii ayuu maaragtay ay ku baxeen muslimiinta kufrisiintooday ku xayl dheeraadeen marka sidaas darteed bay dhiiggii dadka muslimiintana u banaysteen lanna marka hore yani hadda dadka wax gaalaysiinaya markaa aragtaa zamankeena joogo maqsadkay leeyihiin waxa weeye dadkan inay dhiigooda banaystaan bay rabaan muslimiinta si kale kuma banaysan karaan inay gaalaysiiyaan mooye marka hore waa kufaar in la yidhaahdo dabadeetana dhiigooda waa banaan yahay la yidhahdo marka arinkaas ayay maaragta sameeyaan walidaalika ayay khawaarijta waxaa la yidhahdaa mabaadi'da ay ku dhisnayd mabaadi'da ay ku dhisnaayeen yani maaragtay madhabkooda oo ku dhisnaa waxaa weeye dadka in dembi kabiiraha hadduu qofku ka dhaco in la gaalaysiiyo dembi aan shirki gaarsiisnayn hadduu ka dhaco in la gaalaysiiyo uma inay waxaa ka mid ah yani mabaadi'dooda wulaata umuuri lmuslimiin dadka muslimiinta madaxda u ahi inay ku baxaan oy la dagaalamaan waa talabaad wey midda saddexaad inay dimaada dadka muslimiinta ay banaystaan mabaadi'daas ayuu madhabkoodii oo ku dhisnaa wey dunuubta dadka lagu gaalaysiiyo wulaatii dadka umuurta yani maaragtay xukaamta muslimiinta u ahaydo inta la gaalaysiiyo lagu baxo oo lala diriro iyo dhiiggii dadka muslimiinta hoo la iska banaysta weyaan sababtana waxa weeye oo arinkaa keenay nusuusta waciidka ah nusuusta wacdi iyo waciid ay uqaybsantaa waciid waa dadka naarta iyo cadaabka iyo kufriga iyo waxa lamidka ka hadlayso ayay rajaxaan oy xoojiyaan nusuustii wacdigana xagga iska dhigaan way ka tagaan laakiin maxaa laga rabay madhabka ahlu sunnaha nusuusta waciidka ahe goodiga ahe tahdiidka uu ku jiro iyo nusuusta wacdiga inay jamciyaan hadday jamcin lahaayeen madhabka ahlu sunnaha ayay maaragtay geli lahaayeen laanna kufriga lama u qaybsano nusuusta waxaa arkaysaa kufri lagu itlaaqayo yani shayba kufri baa laleeyahay laakiin uusan diinta kaga baxaynin iyo kufri oo diinka kaga baxayo labadaas uqaybsamaa kufriga labaa loo qaybiya sida shirkigaba kufri laba loogu qaybiyo kufri akbara oo qofka uu khaarij can ilmilla noqonayo diinka uu kaga baxayo islaamnimada uu kaga tegayo iyo kufri oo asqar ahoo aan akbar ahayn oo diinka uusan kaga baxaynin waa la yidhahdaa masalan yani man ataa zawjatahu fi duburiha faqad kafara bima unzila cala muxamed oo nabiga yihi alayhi salaatu wasalaam ninka xaaskiisa gadaal uga tago nabiyullaahi maxamed wixii lagu soo dejiyo ku gaaloobay maaha kufri inuu yahay gaalnimo ma aha laakin waa dembi- dembi kabiira wey waa shirki asqara la yidhi ku- kufri ak- kur- kufri asqara baa la odhanay sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun oo nabiga leeyahy alayhi salaatu wasalaam qatli qof muslima la dilaa waa gaalnimo buu nabigu ku tilmaamay ma lagu kufrinaya hadduusan banaysan hadduu istixlaalsado oo ku kufrinayo laakiin hadduusan banaysanin kuma kufrinayo من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد كفر ذات محوية من عرافه يعني ما أردتي ساحرة منك أتقاهي دينك النبي محمد يقول قالوا بالي كفر أصغر هو ما كفر أكبر كي دينك اللي قبحي ما marka nusuustii ma jamciyaane dhinac bay rajaxaan oo kufrigii qaadanayaan markaasay dadka dusha ka saaraan shirkiguna saasoo kale u qaybsamaa shirki akbar iyo shirki asqara weeyaan marka shirkiga akbarka iyo kufriga akbarka diinka looga baxaa shirkiga asqarka ama kufriga asqarkana diinka loogama baxo laakiin qofka iimaankiisa uu nusqaamiya diin islaamkiisa ayuu nusqaamiya weeyaan marka khawaarijtu waa tarafay taagan yihiin cagsigooda waxaa taagan cagsigooda waxaa taagan murji'ada dadka murji'ada la yidhahda alirjaa waxaa la yidhaahdaa waa ta'khiira la dibdhiga ayaa irjaaga la yidhaahdaa yani dadkan iimaankii ayay yani ahlu sunnuhu iimaanka waxay u yaqaanaan markay tacriifinayaan ay qeexayaan qawlun bilisaan carabka in looga dhawaaqo waictiqaadun biljanaani qalbiga in laga ictiqaadiyo yani waxaa la yidhaahdaa wacamalun bilarkaani xubnaha in laga sameeyo marka waxay ka saaraan murji'adu inkastay aqsaamo leeyihiin waxay ka saaraan camalkay ka saaraan camalkii ayay ka saaraan qaarkood waxay le mujarad almacrifa wa mar haddaad mu'min aan ahay tidhaahdo aada afka ka sheegato muslimaa tahay khalas kaamilu liimaana tahay iimaankaada waxa rabta samee macsiyo kasta gal de- iimaankaada ma nusqaamayo marka qofka faasiqa ah oo faajirka ah iyo qofka ugu iimaanka badan oo iimaan alambiyaa iyo iimaankii saxaabada abubakar iyo waa isku mid bay leeyihiin wax wax farqiga udhexeeya ma laha yani nimankaas cagsigooda istaageen kuwa cagsigooda ay taagan yihiin kuwaas marka waxay yidhahdeen laa yaduru maca aliimaani macsiya bay dhahaan marba haddaa iimaan leedahay wax dembi oo macsi ku dhibaysa male wax arta samee kamaa laa yanfacu maca alkufri taaca sida gaal markuu yahay hadduu taaco samaysto aysan waxba ugu taraynin muslimkana hadday cisyaan ka dhacaahi waxba u dhibi maayo bay odhanayaan wey kuwaasna waxay qallibeen oy rajaxeen nusuustii wacdiga keliya ahayd oo wanaagga iyo khayrka iyo jannada iyo tusinaysay ayay rajaxeenoo nusuusta waciidka xagga iska dhigeen hadday jamcin lahaayeen mawqifka ahlu sunnuhu ay taagan yihiin ayay istaagi lahaayeen weyaan ahlu sunnuhu marka waa wasat waa dhexdhexaad weyaan waa dhexdhexaad wey labadaa madhab ayay dhexdhexaystaan nusuusta ayay kulmiyaan teeda wacdigaa iyo midda waciidka ayay kulmiyaan weyaan waxay qur-aanka ku yaqaanaan iyo sunnada ku garanayaan kufriga inuu laba uqaybsamo kufri akbara iyo kufri asqara inuu uqaybsamo ayay nusuusta ku yaqaanaan sida shirkigaba shirki asqar iyo shirki akbara oo ugu qaybsamo ay u garanayaan oo midkii kufrigii asqarka ahaa iyo shirkiga asqarkaa qofka saaxibkeeda la yimaado uusan diinta uga baxaynin arrintaas ayay maaragtay ahlu sunnuhu ay qabaan weeyaan laakiin iimaanka ayuu nusqaaminayaa shirkiga asqarka iimaankaadii iyo aacadaadii iyo kulli oo nusqaaminaya maaha sida khawaarijtoo kaleeto inuu kaamil iimaan yahay walidaalika ahlu sunnuhu waxay yidhaahdaan iimaanku shan nuunaaday ku sheegaan shan nuunay ku tilmaamaan waxay dhahaan yani ictiqaadun biljinaan jinaan yani nuuna u dambaysa oma jeedi waxa weeye qalbigoo laga ictiqaadiyo wanutqu bilisaan carabka oo laga maarata lagaga dhawaaqo laa ilaha ila allah maxamedun rasuulullah qalbigana laga ictiqaadiyo nuuna u dambeeya lisaanka wa camalun bilarkaan xubnaha oo laga camal falo يزيد بطاعة الرحمن الله رحمن كاها طاعة سكوكر دا وكو زيادة وينقص بطاعة الشيطان شيطان كأول الراعنا وكل اسقاما شيطان كأول الراعنا إيمانك وكل اسقاما مركا أهل السنة وحي قبان يعني كفر إنه قيسمه شركه قيسمه إيمانكنا إنه كرده نسقامنا لكن مرجئه ما قبط إيمانك إنه كرده أما نسقامه ما يقبان وياه sidaa darteed yani waxa weeyaan qofka ilaahay waxay culummadu yidhaahdaan alla keliya ku caabudo cabsi keliya waciidka keliya rajacaay wa khaariji wa khawaarijtii madhabkeedu haysta qofka ilaahay rajada keliya ku caabudana waa murji'i wa oo aanan waciidkii soo qaadanin nusuusta waciidka aanan ku dabaqmin waa murji'i weeyaan qofka yani bilkhawfi waalrajaa'i والحب والرغبة والرهبة اسكدروا لبدبا عبسني إيو رجل اسكدرنا قف كسوى السني بان إيرانا وقف سني بو نقونا يا وير مركا مسألة أو نواقد كأه نواقد نواقد كا ولا إله إلا الله يعني وحويان طبعا أيو مصنف كدبي طبعا ناقد أيو سو قورنيا طبعا كان ناقد يعني وحويان tobanka keliya kuma xasabisna culamada qaar waxay leeyihiin ilaa afar boqol waa gaaray waxyaalaha ridada qofka diinka saaro waa gaarsiinaya laakiin inta ugu waaweyn oo muuq muuqato badanaana culammada ay ku ijmaaceen oo laisku khilkhilaafsanayn yay u badan yihiin tobankani inkastoo wax isku soo noqnoqonayo ay jiraan oo maaragtay yani ay arintaas ay jirto weeyaan sidaa darteed qofka muslimka waxaa la rabaa inuu iska ilaaliyo waxyaalaha nawaaqidka laa ilaaha ila allahu buriyo oo islaamnimadiisa burinaya inuu aad iyo aada iskaga ilaaliyo maxaa yeelay in badan oo muslimiinta kamidi waxaa laga yaabaa inay ayagoo aanan ogeyn ay kufri ku dhacaan inay kufri ku dhacaan marka qofka inuu calaa bayinati min amrihi inuu noqdo ayaa la rabaa weyaan sidaasaa la rabaa inuu arinkiisa uu cad yahay yani islaamnimadiisa ay u cadaato sidaasaa la rabaa weyaan maxaa yeele islaamka waxaan kusoo marnay kitaabkeen hadda markaan soo akrinayna markuu ka hadlayo yani alistislaamu lilahi bitawxiidi walinqiyaadi lahu biaaca walbaraa'atu min ashirki wa ahlihi baa la yidhaha islaamku ila macrifatu diin islam markaan ka soo hadlaynaan soo marnay waxa weeye waa ilaah allah oo waxdaaniyadiisa inuu waaxid yahay loo hogaansamo tawxiidkiisa loo hogaansamo laisku dhiibo ilaahay allahoo la ateeco laga beri noqdo shirkigii iyo ahalkiisa laga beri noqdo islaamkaas marka qofku inuu ilaaliyo ayaa la rabaa leanna waxaa la yidhaha shayga didkiisaa lagu gartaa hadda habeen inuu jiro waxaan ku ogaanaynaa maalintii maalin inay jirtana habeenkaan ku ogaanaa shayga waxaa la yidhaahdaa wadiddu yudhiru xusnahu adiddu wabididdiha tatabayanu alashyaau bay dhahaan shayga wanaagiisa waxaa lagu gartaa oo muujiyo cagsigiisa islaamnimada wanaageeda waxaa noo muujinayo kufriga xumidiisa markaad kufri barato oo aada gaalnimadii waxa lagu kufrinaya taqaani islaamnimadaa kuu wanaagsanaanaysa wanaageedo muuqanaya wabididdihaa tatabayanu alashyaau baa la yidhaha shay walba cagsigiisa ayuu maaragtay didkiisa ayay arrimuhu ku caddaada wax walba ay ku muuqanayaan ayib aan bilowno marka bismi illahi raxmaan raxiim wuxuu leeyahay nawaaqid lislaami iclam ogow sheekha odhanayo ana nawaaqid alislaami cashara waxaad ogaataa yani sheekh maxamed cabdilwahaab hadalkiisiibuu kuusoo guurinaya sheekha kitaabkiisa uu ku qoray nawaaqid lislaamku inay yihiin toban inay yihiin intaas ogow wey waa toban naaqid wey tobankiibuu mid mid noogu tirinayaan arki doono insha allahu tacaala كان كوباد وحوي الأول الشرك في عبادة الله تعالى الشرك ولاجن في عبادة الله تعالى ألا عبادة ليس أو خلق ليس للو ولاجيه وقلت كوباد هو. لأن إله عبادة فأسكله عندما ما أقول إن لو قدر وحكا لو ولاجيه إلهي ما أقول قال الله تعالى الله حويري سريه إن الله ألي لا يغفر مضافه أن يشرك به in wax lala wadaajiyo wadaagsi loo sameeyaa allah ma cafinayo mana dhaafayo wayakfiru allah wuu dhaafaa maa duuna daalika shirkigaa waxa ka soo haray oo aan kufri iyo shirki gaarsiisnayn wuu dhaafaa allah oo dunuub ah laakiin yo u dhaafaa liman yashaau qofkuu doono oo min cibaadihi lmuslimiina kamida ayuu rabbi u dhaafaa waa taas weeyaan marka shirki ilaahay marna inuusan cafinayninaa ujeedaa qofkii marka cibaadadii ilaahay uu iska lahaa axad kale la wadaajiyo cibaadadaas cid kale la wadaajiyaay faqad ashraka maca allahi hayrahu baa la odhani ilaahay cid aan ahayn ayuu la wadaajiyey sidaa darteed qofkaasi shirki buu ku dhacaya waa ku gaaloobi weyaan وقال الله حوله وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه أي إن الأمر والشأن حالك يأرنكبا وحويا من يشرك قفك وداجيو بالله الله لو وداجيو أحد أن أتقع أحين شرك أسميه khalqigiisa la wadaajiyo cibaadadii ou lahaa inuu la wadaagaahi sheego qofkuu doonaba ha noqdee faqad xarama allahu allah wuu xarimayo waa u diido waa ka manciyey calayhi axadkaasi aljannata jannada waa ka reebay wy qofkaa janno ilaahay ma gelayo wama'waahu naaru wama'waahu meesha uu u hoyanayo yani manzilkiisa mawid waxaa la yidhahdaa almanzil walmasiiru walmarjicu meesha qofka u noqonayo wey maalintii oo dhan saa usocotid waxaad uhoyataa gurigaaga si aad u raaxaysato o u seexato meesha mawigooday u dunmayaan oo hoyaadkoodii iyo gurigoodii ihna waa annaar wey mar haddii jannadii loo diiday naartaasaa guriga u ah weyaan wamaa lidaalimiina dadka dhaalimiintaahi ma laha umana sugnaanin min ansaari kuwa u gargaaro uma aynan sugnaanin weyaan cid ilaahay cadaabkiisa uga maciini karto uga gargaari karto ka badbaadin kartaa lama arko laana shirki weyn ayuu la yimid oo shirkiguna waa dulmi weyaan wa minhu waxaa kamid a yani shirkigii oo ilaahay wax lala wadaajiyo min ashirki fi cibaadati اllahi tacaala waxaa kamidahi adabxu ligayr illahi alla cid aan ahayn oo wax loo gowraco ayaa kamid ah shirkigay ka mid tahay adabxu ligayr illah allah cid aan ahayn in wax loo gowraco shirkigay ka mid tahay kaman yadbaxu qofka gowracayo oo kale liljini jiniga u gowraco aw lilqabri ama qabri u gowraco haddaad jini u gowracdo oo xoolahan aad tidhaahdid waxaa iska leh jini hebel baa iska leh sida mingiskii iyo booranaha iyo wadaadada iyo waxa la yidhaahdo soomaalida xoolaha u kalaan oo kale haddii jinigaa loo qalaahi dabxigaas waa taqarub oo jinigii loo dhawaado waa cibaado wey shay ilaahay lahaa oo khalqiga aada siisay wey haddaad qabri u gowracdo oo qabrigan aada u gowracdo dartiina asna sidoo kale buu noqonaya waa shirk shirki wey wadaagsi ilaahay subxaanahu watacaala oo aad maaragtay wixii uu khalqigiisa kala goonida noqday aada la wadaajisay weyaan iyadoo aada la wadaajisay buu noqonaya marka arinkaas sheekha qodobka koowaad yani wuxuu ku sheegay yani qodobka koowaad ashirku fi cibaadati illahi buu ku sheegay cibaadada ilaahay oo qofka yani axad kale lala wadaajiyo ayuu shiiku noogu tilmaamay weyaan shirkiga sidaad ogtihiin ambiyada way ka dhigi jireen nabiy llahi ibrahim aada iyo aada ayuu u necba marka qofka maadaama yani shaydaan uu la xidhiiro waxaa la rabaa waktiga fitanka iyo shubahaadka iyo waxa daran ay jiraan inuu sunada ku dhego oo ictisaam bisunna uu la yimaado si u badbaado maxaa yeelay nabigeena uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam muslim fii saxiixi ku warinaya tirmidi xadiid abi hurayra wuxuu rasuulku leeyahay innahaa satakunu fitanun ka qitaci leyli lmudlim fitnooyin baa ummadan la arki doono imaan doono oo sida habeenka mugdiga oo kale lamida mugdigiisoo kale lamida yani qof mugdi ku dhex socdo yani uma jeedo bahalka iyo dugaagii cuni lahaa ma arkayo qodaxdii oo maaragtay mudi lahayd ma yaqaan basaskii adeeshadii uma jeedo iska ilaalin maayo qofka fitanta markuu dhex galaa waxay la mid tahay habeen mugdii oo kaleeto qof socday oo kale bay la mid tahay markaasuu nabigu yidhi yusbixu arajulu mu'minan wayumsi kaafiran wayumsi mu'minan wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicardin min addunya qofka waxa waaga wuxuu u baryaya isagoo mu'mina ayaa waaga u baryaya laakiin galabta markii la gaaro waaba gaal waa rajoogaysa ama galab galabtiiba isagoo galabnimo oo muslin ah ayuu galabtii waktigeedii gelaya subaxiina waa gaaloobaya wey yani saddex saahu diinta uga baxaya sababta waxa weeye diinkiisiibu wuxuu ku gadanayaa wax yaro xoolo yaroo adduunka ah ayuu diinkiisi ku gadanayaa wey marka maadaama insaanka qofka muslimkaahi nolosha intuu ku sugan yahay mucarad uu u yahay fitanka mucarad uu u yahay riddada iyo diinka oo laga baxaahi uu u yahay waxaa daruuriya inuu qofka diinkiisa mar walbaba uu baxo qofkiis diinkaadi ina u cabsato kufrigii waa sahlan yahay leanna si dhaqso qofka ku gaaloobi karaa in marka diinkaada aad u cabsato waa daruuri weeyaan nabiyullahi ibraahim aad buu shirkiga isagoo necab aada og tihiin asnaamta jejabinayey oo asnaamtoodii burburiyey oo isaga ilaahay dartii loo dhibay oo naar iyo dab inta la shido lagu dhex rido rabbi uu ka badbaadiyey tawxiidka sababtiis oo asnaamtana aada u nacda haddana ilahay uu ka magangeli jiray subxaana watacaala inuu shirki sameeya isaga iyo caruurtiisa yani maaragta wuxuu dhihi jiray wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam allahayow aniga iyo caruurtayda inaan asnaam caabudno naga dheerayo naga foge rabbi inahuna adlalna kaiira min annaasi faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka afuuru raxiim marka ilaahayo asnaamtii dad badan ayay dhumiyeen marka sidaa darteed ilaahayo iga ilaali buu dhihi jira iga foge yani ambiyada ab yani abu tawxiid baa la yidhahda aad ogtihi nabiyllahi ibraahim mawqifka uu ka taagnaa shirkiga iyo asnaamta ayaa ilaahay ka magangeli jiray annaga xaggeen joognaa marka oo qofka uu curda u yahay inuu ridoobo dhaqso u adduunyada kufriga u galo aan unahay maaragtay mucarad u nahay oo suuragal ay tahay bal nabigeena calayhi salaatu wasalaam waad og tihiin rasuul ilaahay ah oo macsuuma oo maaragtay akmalu nnaasi iimaanan wa akmaluhum tawxiidan ahaa ayaa nabiga uga baqi jiray inuu fitnada ayuu maaragtay naftiisa uga baqi jiray markaasuu sujuuda ku barin jiray ducadiisana uu barin jiray yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinika buu dhihi jiray yani nabigeena waa arrintaasuu barin jiray markaasaa caaisha radi allahu canha waxay ku tiri yaa rasuula allahi takhaafu calaa nafsik ma adiga rasuul ilaahaya ma naftaadaba uga baqaayo fitno iyo kufri iyo rasuul ilahay baaba tahay markaasuu ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa caaisha wamaa yu'minunii waquluubu alcibaadi bayna asbucayn min asaabic araxmaan maxaa yani i ammaan gelinaya maxaan yani ka miyaan aamin noqonaya wey miyaan ka aamin noqonaya ayadoo allah yani addoommada quluubtooda labadiisa farood dhexdooda ay ku sugan tahay oo soo raba uu gedgedinaya allah subxaana watacaala yani saasuu yihi xadiidkaas imaamu axmed baa warinaya fii musnadihi nasaa-i baa warinayo aimo fara badana soo saarta weeyaan sheekh naasir idiin alalbanina wuu tasriixinaya weyaan marka shirkiga waxa weeyaan waa shay ambiyadu ay ka digi jirtay markay culammadu shirkiga ay tacriifiyaanna waxay yidhaahdaan waa sarfu shayin min anwaaci alcibaadati ligayr illahi caza wajal yani shirkiga saasa ku tilmaama wax ilaahay cibaadadiisa ka mid ah shay kamida oo ilaah allah inta laga leexiyo cid kale la siiyo ayaa shirkiga tacriiftiisa saasay ku qeexaan weeyaan marka waxaa la rabaa cibaadadaas ilaahay wuxuu noo abuurtay inaan caabudno cibaadadana man macnaheedu inuu waasacyo waataan soo sheegnayo ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaahu min alacmaali waalaqwaali aldaahirati waalbatina yani intaasaa lagu tilmaamaa wax ilaahay raadi ka yahay oo jecel yahay camal ah yani mid maaragtay qowl lagu hadla ihi camal qalbi ah camal daahiroo banaanka yaallo wuxuu doonaba ha noqdo ayaa la yidhaahdaa oo masalan salaadii soonkii xajkii zakadii runtii yani maaragtay maxaa la yidhaahdaa baryadii iyo wixii lamida aan soo tirinaynay waxaasoo dhan cibaaday wada noqonayaan weyaan marka cibaadada yani ilaah keliyaha iska lehe in cibaadada loo barax tiro ayaa la rabaa walidaalika cibaadada waxay ku ansaxdo waa labadii shardiya aad taqiimiin shardiga koowaad ee ikhlaaso ilaahay loo barax tiro iyo shardiga labaad oo mutaabacadii in laga helo muwaafaqa bishariicati muxamedin sala allahu caleyh wali wasalam nabiyullaahi maxamed sharcigiisa inuu waafaqsan yahay yani maaragtay in la doon ka- la doonayo weeyaan marka waxaa la rabaa shayga inuusan bidcana ku cibaadaysan shirkina uusan la imaanin labadaasaa la rabaa haddaba qofka ilaahay allah subxaana watacaala cibaadadiisa nooc ka mid ah jeediyo oo axad kala siiyo oo rabbi shirki iyo wadaagsi la sameeya wuxuu la yimid naaqid min nawaaqid alislaami wax islaamnimadiisii buriyo ayuu la yimid weeyaan marka aada in layskaga ilaaliyo ayay u baahan tahay wey qodobkaas marka intaasaan uga baxaynaa kan labaad oo yani qaybt qaybtiisa labaad qodobkaasi cibaadada unbuu misaal laga siiyey oo yihi wa minhu aldabxu ligayr illah dadka waxaa dhici karta inaysan uhaysanin dabxiga cibaado inaysan uhaysanin gawraca cibaado umada haysanaba yani dadkeena in badan oo kamid ah ma uhaysano cibaado dabxiguna waa cibaado wey xoolaha ilaahay baa loo gowraca qur-aanka fiiri allah wuxuu leeyahay fi suurati alancaam qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin wuxuu leeyahay waxaad tidhaahdaa salaadayda iyo nusuka waxaa loo jeedaa dabxigii wa gowracayga wey nuskigu waa dabxiga wa noloshayda oo dhan dhimashadayda kulli ilaahay ba subxaana watacaala iska leh wey cid kale oo dabxigayga la wadaagi kartaa male allah markuu nabiga la hadlayey ina acطaynaaka alkawtar fasalli lirabbika baa lihi rabbigaaga u tuko wanxar bale wanxar lirabbika wa rabbigaaga u gowrac qof kale ha u gowraci magaciisa ku gowrac qasadkana asaga ula qasad markaa gowracaysa weyaan sidaa darteedna imaamu muslim raximah llahu xadiidka cali bn abi aalib radi allahu canhu wuxuu leeyahay xadiidkaas wuxuu nabigeena yani yiri oo cali bn abi aalib nabiga uu ka wariyey lacana allahu man dabaxa ligayr illahi allah raxmadiisa ha ka fogeeyo ha ka dheereeyo qofka ilaahay cid aan hayn wax u gowraco haddaad jinni u gowracdo haddaad qabri u gowracdo waa isku wada mid wa yani maarata haddaad sanam u gowracdo waa shirki weeyaan walidaalika ayuu maaragtay yani alimaamu nawowi raximah llahu markuu sharxayo xadiidkaas fi sharxi saxiixi muslim wuxuu leeyahay fain kaana daabixu muslima qabla dabxi saara bidabxi murtadaa hadalkaasu odhanaya hadduu qofka muslimka ahi ou muslim ahaa intuusan dabxigan ilaahay keyrka uusan u gowricin ka hor hadduu muslim ahaa gowriciddaas wuxuu ku noqonayaa murtad oo diinka uga baxayaa buu leeyahy gowricidda xoolaha ou gowraco ayuu murtad ku noqonaya diinka uga baxaya marka dabxiga allah baa iska leh oo loo gowracaa cid kale oo dabxiga leh ma jirto hadduu qofku dabxi sameeyo cibaadadii rabbi ou lahaa ayuu cid kale la wadaajiyey weyaan qodobkaas marka halkaas ayaan aan maaragtay uga tegaynaa oo ahaa yani ashirku fi cibaadati اllahi tacaala ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa oo axad kale lala wadaajiyo athaani midka labaad waxa weeye qodobka labaad shar yani naaqidka labaad man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita yadcuuhum wayas'aluhum الshafaacata wayatawakkalu calayhim kafara ijmaacan buu odhanaya man jacala qofka yeelo baynahu isaga iyo wa bayna allahi alla dhexdii wasaa'ita dad u dhaxeeyo sameeya allah iyo asaga dhexdiisa iyo dadaa u dhaxeeyo ma mari karo ilaahay toos uma bari karo inuu dad sii mara mooye khalqi kale inuu mara mooye dadkaa wasaa'ida oo u dhaxayso yadcuuhum ou baryayo oo u qayshanayo markii dhib ku dhaco wayas'aluhum oo weydiisanayo ashafaacata shafaaca oo weydiisanayo inay u shafeecaan buu weydiisanay wayatawakkalu calayhim oo ayaga uu tala saaranayo yani qofkaas wuxuu leeyahay kafara ijmaacan khilaaf la-aan waa uu gaaloobay buu odhanaya waa go waa gaaloobay allah wuu ku abuurtay addoonkiisii baa tahay sida dadka kale makhluuqa kaleba ay addoommo u yihiin allah ugu yihiin marka adigoo addoon ah addoon kale inaad waasido ka dhigatoo tiraahdo ilaahay ma baryi karo haddaanan sheekh hebel baryin waa inaan sheekh hebelow iraahda uqayshadaa si uu ilaahay iigu baryo yacni haddaanan jinni hebel baryin haddaanan malag hebel baryin haddaada sidaa dhihin ilaahay saas uma baryi karo waa wasaf ood ilaahay dhexdiisa ad- ad- allah iyo adiga dhexdiina aada yeelatay weeyaan marka arrinkaas sheikhu wuxuu leeyahay yacni qofka sidaas ilaahay inta waasido samaysta baryahay asaga ilaahay dhexdiisa waasido samaysta saa u baryahay waa ku kufrinayaa wasaatada nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wasaatada nabigeena wasit wasaat uu leeyahay dhexdhexaad buu leeyahay allah iyo khalqigiisa iyo wasat u yahay laakiin wasaatada nabiyullaahi maxamed ma ahayn in la baryo in maarata la tala saarto in asaga maarata shafaaco la weydiisto oo la yidhaha shafaacadaada isii macnaheedu ma ahayn nabigeenna wuxuuna barayba annaga iyo ilaahay allah inuu nooga dhex baxo yidhaahda idaa sa'alta fas'al illah waidaa istacanta fastacin billah haddaad cid wax weydiisani allah weydiisa isagaana baray aniga isla mara ma dhihin nabiga wasaafadiisa dhexdhexaadkiisu waa tabliiqu risaala waay wasaado saxaa jirto iyo mid khaldan tan nabiga calayhi salaatu wasalaam midda saxsani waxa weeyaan risaaladii waxyigii inuuna soo gaarsiiyo waa wasaato dhexdhexaad oo sax ah weeyaan wasaado dhexdhexaada wey. in maaragtay eh, maxaa la yidhaahdaa wasaatada aan saxda ahayn ee khaladka ah waa in nebiga la baryo in maarata caafimaad la weydiisto in owlaad la weydiisto in risiq la weydiisto mamnuuc waay lama ogola taa allah baa iska leh nebigeenna ma leh calayhi salaatu wasalaam haddii marka qofka uu sidaa samaystana waa ku gaaloobaya kafara ijmaacan buu leeyahay waa ku kufrinaya weeyaan marka arrinkaas dadka mu'miniinta inay iska ilaaliyaan ayaa la rabaa muslimiinta iska ilaaliyaan lanna wasaatada gaaladaa samaysan jireeno waxay dhihi jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa annaga asnaamta markaan baryayno ama u uqaysanayno ama aan wax weydiisanayno ilaahay bay noo dhaweynayan wax kale uma barino markaan baryayno ilahay bay na gaarsiinaya allah wuxuu leeyahy waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwat daaci idaa dacan wuxuu leeyahy allah waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum aniga ibarya waa idin ajiibayaan sowma jeed allah waa kuu dhow yahay bicilmiyo kuugu dhow yahay waana ku ajiibayaa weyaan marka qofka inuu ilaahay keliya baryabaa la rabaa waxay dhihi jireen mushrikiinta haula haaulaai wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah qiyaamo markii la tagay ilaahay nooga shafeecaya bay dhihi jireen waa noo shafeecaya shafaacada shafaacada way jirtaa ambiyadu way shafeeci malaa'igtu way shafeecayaan saalixiinta iyo dadka awliyada way shafeecayaan wan wanaagsan laakiin shafaacadu yani xuduud bay leedahay cid walba ma shafeecdo shafaacada dhammaanteed ilaaha iska leh cid kaloo leh ma jirto laa nebi baan lahayn walaa malag baan lahayn walaa qof saalixaanan lahayn shafaacada yaa iska leh allah maxaa yeele ilaha qur-aanka ku leeyay qul lilahi shafaacatu jamiican jamiican ma waxbaa laga reebay maya qul lilahi shafaacatu jamiican waxaad ku tiraahdaa nabi maxamed oo dadka allah bay u sugnaatay oo iskale shafaacada dhammaanteed ilaha iskale marka ilaahay baa shafaacada la weydiisan waxaa la rabaa marka nabiyullaahi maxamed shafaacat lcudmaa buu leeyahay shafaaco khaas uu leeyahay oo isaga u gooniya shafaaco uu dadka la wadaagana khalqiga la wadaagana waa leeyahay marka qofka shafaacada nebi maxamed rabo oo berri shafeeci doono yuusan nebiga weydiisan nebiga lama weydiisto yaa la weydiistaa shafaacada ilaha iska leh waa inuu yidhaahdo allah ayow shafaacada nabiyullaahi maxamed uu shafeeci doono isii ilaaha iska leh ilaahu igu dar dadka u shafeeci doono inuu yidhaahdo marka ilaahay baad weydiisatay sooma yani nebiga shafaacada ma leh ilaha iska leh ilaahay weydiista marka man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnih qofka xataa nebiga markuu shafeecayo rususha ay shafeecayso malaa'igta ay shafeecayaan dadka saalixiinta ay shafeecayaan bacda idn illaahi subxaana wa tacaala bay shafeecayaan ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلهي قفك إذن بس الشفاعة لو أقوليه إذن كواتات وي ذلك الله شفاعة يلفتو ذا وذل إلهي أو أقل عليه وي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله حتى أصيب إنه إلهي إذنا ملك إيه إيه نبي إيه كله إذنا لكن يو شفاعة لمن يشاء ويرضى ولما تد إلهي أو دونه وكرابيا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى حتى ذكى ما شفاعان إلا إلهي دول رابك النقضي موين عدك لو ما شفاعان ويا مرك إلهي سبحانه وتعالى إنا شفاعة ويديسنو وآنا عدك لا تويديسنين أيانا لك الدون يا ويا تاس أي وقفكو وكبت بادي يا ويا baryada inuu ilaahay keliya la baryo oo loo loo gooni yeelo axad kale aan la toogin macna ducada ilaaha iska leh tawakulka ilaaha iska leh maxaa yeelay marka ilaahay taladaada u dhiibato saa kugu filan bani aadam adigoo kaleeto ah yacni dhimanaayo marad uu ku dhacayo reybka wuxuu ka ogyahay alla arag intaa tawa tala saaran lahayd allah tala saaro taladaada ilaaha u dhiibo waman yatawakal cala allahi فهو حسبه بإله ليه قلت رب تلسارته رب ما كفر وكافي جيسا ميان إلهي نقول في المين ونقول في ليه إله محام مركز الشيخ فلان أبرينا محام قبر فلان شرط وقلينا محام عاصمادي أولاد ويديسنينا محام دباسة مركز نقول على شيخ هذا وأورنينا يعني وحوي وحوي إلا يلاهدو ووح الشركيات كطفك الشركي وكل ذي أي كميتا مركز ناقد كاللباد وشيخ أماشا لو شيخي من جعل قفكي يلو بينه إسرائي وبين الله ألا بحري وصائدة ضد النحاية وصائدة الأقلية أقلية وتنبي الله محمد ورسالة سوجارسين كذا تدخل سوجارسيين تاسم بالأقلية وحكر الأقلية لما أركوية وصائد كذكا نحيستيو يدعوهم أو برييو ويسألهم أو يديسني الشفاعة شفاعة أو يديسني شفاعة إله إسكاله بريضا إله إسكاله ويتوكل عليه إلهي أو تلا سارني يعني حنجد أيه أو تلا سارني ويتوكل أو تلا سارني عليهم أيه دشود أو تلا سارني الله أو تلا لي في سارته وكل عيني أحد كاسي وحولي يا شيخة كفر إجماعا قف كاس إجماعهان علماء وح خلافة وكده احتاج مجره وكو قالوا بيا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله عدي ilaahay keyrkiis xoolaha u gowraci jirtay oo saa ku dhimatay awooyaashii ayagoo dabxigaa samaynaya ama awliyada baryayay hadday saa ku dhinteen ma loo ducayn karaa waayo soo saas maaha awlaadiisi ma u ducayn karaa adiga waxaa la rabaa horta qofka hadda shuruud baan soo sheegnay oo qofka ku kufrinayo shuruuddaas inay tawafurto oo la helo waa muhiim waay markaasaa qofka waxaa laleeyahay waa ku kufriyey baa la dhahaya aku dhameyn aku dhameyn ay kaadi aku dhameynaya waxa waaye qofkan ilaahay xilkiis buu bari wuxuu yiri shacab qaadir oo xusii sheekh ahmed ibn idris oo xusii sheekh badawi oo xusii sheekh aways oo xusii waxa uu yiri asmaad wax ilaahay la weydiisto ayuu weydiistay kelimadaas farta wax xukumayna كلمداس او كهدلي وكلمة الكفر هو وكلمة الشرك هو ودين كلوغا بخايو غالنمو او قفكو كتغاي وكلمة هو بصرف النظر عن قائلها قفك يري لكن حدا حكم ما صارين كلمة داس الحكم لي كلمة داس وكلمة كفر dadkan inay ka fogaadaan la rabo loona sheego in lagu gaaloobay amaa saaxibkii kelimadaa yiri sheekh hebelo wax isii sheekh hebel baan maarata xoolahan u qalay jinni hebelaan u qalay oo sidaa odhanaya waxaa la fiirinayaa shuruudii afarta ahayd aan soo sheegnay hal tawafarat calayhi wantafat ilmawaanicu alarbacatu ma ku kaamil noqotay shuruudii cilmi ma u lahaa yacni maaragtay qasdi ma u sameeyey ikhtiyaar ma ku sameeyey doorasho asaga oo doortay ma u sameeyey تأويل موتي انت سفيرنا هذه اللي حلو قفكاس هو مرتد وكافر لو ما دعينايو خلاص هذا ما تقول haddii intaas uusan haysanin laa yuxkam calayhi bilkufr masalan jaahil buu ahaa jahligoo kale masalan culammadu waxay leeyihiin jahli loo cudur daaray jahli loo cudur daarayna jiro jahliga aan loo cudur daaraynin waxaa weeye qofka kitaabka ilaahay yani maaragtay oo barashadiisii oo sun- sunnadii barashadeedii dadkii ahlu cilmiga ahaa kalaamkoodi uu arkayo og yahay saa uga tago jahligiisa loogu cudur daari maayo qasdana uga tegi yani culamadii baa bayaanisay waxay caddeeyeen ma arkaysaa in ilaahay khayrkiisa la bariyo inay kufri tahay waxay caday yani kit- aayadihii qur'aanka ay u caddeeyeen culammada rabbaaniyiinta ah ee ahlu cilmiga ah oo dadka iqaamatulxuja ku sameeya wey haddayna marka ay qofkaasoo kale loogu cudur daari maayo laakiin qofka aanan dad cilmigii saxiixa uusan soo gaarin cilmu lkitaabi wasunna dadkii ahlu cilmiga ahaa ee ahlu sunnaha ahaana aysan waxu soo gaarsiinin oo waxaa sameeyey waxa waaye jahli waa loogu cudur daaraya maxaa ilaha annaga hadda mujtamaca soomaalida aan ka dhalanay tawxiidka khariib uu ahaa wakti dhow soomaaha yani in la yidhahdo ilahay khayrkiisa lama baryi karo ninkii yidhaahdo waad ogtihiin waxa waaye yaaweylo dhib badan uu la kulmi jiray waxaa ugu horreeyaan rajaynayaa ilahay u naxariista sheekh sheekh nuur sheekh nuurudiin sheekh nuur cali colow baa nin la jahray soomaalida ayaan aniga kolley intaad xusuusto aan garanaya dhibka uu soo mara waad ogtihiin war ilaahay keliyihii hala baryo lama baryi karo sheekh cabdiqaadir jiilaani ayuu yidhi meeqaa xabsi loo sameeye la xiray meeqaa iftiraacaad lagu sameeyey meeqaa maaragtay dhibaato iyo mucaamaraad loo sameeyey dhib badan oo usoo maray ya wadaad waxaa jiro munaaqibka hadda oo soomaalida akhristo yani shicali la yidhaahdo isagan ree- ree- ree- ree shibis ahaa xaaji cali aa la dhihi jiray waa shee cabdiraxmaan wana darsigaas la dhegeysan jiray shee maxamed warqawi shee cali wuxuu ahaa ninkii loo xiray buu ahaa munaaqibka munaaqibkan kitaabka ilaahay buu ka hor imaanayaa buu yidhi marka waxay ii sheegeen aniga ma joogin warkaas ma laakiin raggii joogay waxay igu yidhahdeen wadaadadii suufiyada yaa dacweeyeen maxkamadaa la isla fuulay maxkamadii oo oo oo- oo dalka ayaa xukuntay soomaalida maxkamadeedii qaadigiibaa wuxuu yidhi markii maxkamadii adiladiisa oo keensado wadaadkan suufiyadii la- kasoo horjeeda munaaqibka wadatana ay adiladoodii kitaabkan inuu kitaab wanaagsan yahay ay caddeeyeen qaadigu wuxuu xukumay kitaabkan inuusan diinta islaamka kamid ahayn inuusan kamid ahayn oo xukumay laakiin wuxuu yidhi wadaadkan hala xiro munaaqibka diidan hala xiro wey, waa la xiray yani wuxuuna xukumay inuusan diinka kamid ahayn sababta dadku iskaga dejinaa waa siya- siyaasi wey. dadkuu dejinaya isan kugu kicin uu leeyahy marka dadkeenna yani dad tawxiidka u cadeeyey oo shirkiga sida culamada sacuudiga oo kaleeto annaga nama soo gaarin dowladda sacuudiga tawxiidkooda goormuu soo bilowday sheekh maxamed cabdilahabka kitaabkiisa aan akrinayno yani qarni ka hor ayuu tawxiidka inta ay ku nashirin jireen ay wadeen oo dadka qubuurtii iyo wax lamiday ay ka ka- ka jahli baxeen wey annagu laakiin waxaan u haysanaa inuuba diinkii keniyaha loo haystaa marka ilaa qofka iqaamatulxuja laguma lagu sameeyo kufrigiisa ma xukumayno oo shuruudaana ay tawafurto oo la helo marka kabacdi baa maaragtay xukunka la saari kara laakiin mas qofkii mas'aladaas la yimaado isagoo cilmi u leh isagoo mukhtaar ah isagoo qaasid ah isagoo ta'wiil aan wadanin waa ku kufrinaya intaas yani ku sameeyo waa ku gaaloobaya weya hada billahi tawfiiq saasaan dhihi lahaa waxaan kala qaadanaa saaxirka iyo qofka u taga hadda saaxir ma aanan ka hadlin adiga saaxirki maaha qofkii u tegay saxiroolaha qofkaas nusuusta waxay ku tilmaamtay qofka kaahinka u tago ama maaragtay saaxirka u tago waa isku wada mide caraafka waxaa tidhaahdaba faqad kafara bima unzila calaa maxamed riwaayaadka qaara oranay nabi maxamed wixii lagu soo dejiyey ayuu ku gaaloobay oo ku kufriyey qaarna waxay leeyihin laa tuqbalu lahu salaata arbiciina yowman afartan salaadood lagama aqbal afartan maalmood salaadood la aqbali maayo lagama aqbalo salaada uu tukada laga aqbali maayo laakiin calaa kuli xaalin kufriga ay nusuusta idlaaqday waa kufri asqara kufri akbara maahu diinka kaga baxaya ma aha kuma gaaloobayo laakiin dembi weyn ayuu la yimid oo shirki asqar ah wa laakiin waa gaal lama oranayo mar hadduu kaasoo kale u tago waa in la iska ilaaliyo waa tegistiisa weeyaan hay fadl kaahinku waa lamid kaahin waxaa la yidhahdaa qofka un faalka dadka dhiga iyo faalshowga iyo waxaasaa la dhahaa sheego qeybka ka warrama ya magacdeen ka dhigta warinta dadaa la baxa haye شر هو يتعرض درجة الجزيرة مقرر هو هنا من والدتي ضغوط أحد الجزيرة مقرر هي من بس تشتغل عن والدتي لو جاي أتوقع مقرر بسم الله الرحمن الرحيم وقال ما يصبر وحكيم وحكيم كده القرار الصدر إنه واحد سنوه هنا من والدتي وجاي
may dabxiga waa kala laba moogtahay kan oo kale hadda waalki sadaqo waa loo bixiyaa ama xoolo loo gowracay ha noqdo ama sadaqo kaloo loo dhiiba ha noqoto waalidka waa loo sadaqeeyaa magacoodana laguma gowraco marka waalidka u gowracaysana tacdiim iyo weyneyn aada waalidka weyneynayso sidii qof burhaan weyn leh ugama qabayside qof baahan oo isaga laftiisa makfiro iyo dambi dhaaf u baahan oo duco ah uga dhigayso waad ugu gowraci maqsadka waa in la in la fahmo waay dabxigan oo qabriga loo gowracayo la sheegayo xoolaha waxaa laga soo qaadayaa masaafo aada u fog ama neefkaanba waxaaba loo nadraa markiisa horeba sheikh hebel uba u yaalaaba maxaa yeele mushrikiintaa samayn jiray sanamkaasa waxaa laleeyahay aa loo daynaya sanamkaas baa neefaafka iska leh baa laleeyahay oo loo cayinaya saasoo kale samayn jireen marka neefkaan aad magaalo fulaan ka soo qaaday oo soo kaxaysay oo inta aad soo waday ilaa qabrigiisa ilaa aad ka keento aad soo waday ama aad sharad hore ugu soo gashay oo tiri sheikh hebel baa neefkaas u sharday oo iskaloo loo xiray waa neefafkaas neefafka laga hadlaya dabxigooda way oo lagu raadinayo qabrigaan inuu caafimaad ku siiyo owlaad ku siiyo xoolo ku siiyo waad ogtay sharada laga geli jiray dadka mida soo maha qubuurta maryaa lagu xirxirin jiray sheikh hebelow haddaanan aysan gabadhaan wiil helin ninka la fadhiya meesha qabriga joogo dadka wax u qaadayo gabadhaas ama ninkaas haddaan sanadkan wiil la helin sanadka daba lagu xusi maayo laleeyahy kaana isagoo awlaada bixinayo kale dadkaada xol loo dhiibi maayo marka kaasoo kalea loo jeedaaye shaata laxmin xoolaha soo qadatay oad maanta martiqaa dad ugu samaysay iyo waalidkaadood ugu ducaysay sadaqa a ugu bixisay iyo wax macnaha male kaas maaha midkan isku haysto waa midka tacdiimka iyo cibaadada ila jirto wa allahu aclam haye ninkaasoo ku khatimeyna ya rasuul allahi istakfir li ha mas'alada tawasulka la yidhaahdo tawasulka qaybo dhowra buu leeyahay wax banaan iyo midaan banaanayn ha loo qaybiya tawasulka mashruuca ahee la ogol yahay waxaa weeye asmaada ilaahay sifaadkiisa ilahay lagu baryo ilaahay le walilaahi asmaa lxusnaa fadcuuhu biha oo ilaahay asmaadiisa in lagu baryo waa tawasulka wanaagsan wa midda labaad oo tawasulka ahee ilaahay lagu baryo tawasul macnaheedu waxa waaye waa ku gaarid iyo ku dhawaansho ilaahay loogu dhawaanayo loogu tawasulay ku gaarid wa ta labaad waxa weeye qofka oo camalkiisa saalixa ilaahay ku baryo tawasul mashruuca waay ilaahayo salaadii maalin hebla-aan tukaday oo ikhlaaskaada darti aan u sameeyey sadaqadii maalin hebla aan dhiibay ilaahay wanaagii aan sameeyey macruufkii aan sameeyey iigu dhaaf sababteeda inaad ku bariso allah baad barisay cidna ma aadan baryo midka saddexaad waxay yidhaahdaan waa biducaai rajulin saalixin xayin oo mawjuud ah weliba aan maqnayn qof saalixa oo nool oon dhimanin oo kula joogo ayaa la rabaa mid kaa fog maaha shiikh kaa foga magaalo kala jooga sheikh hebelo haddaad tirahdo waa baryo waa laanna muu ka ogaan karaa kuma ogaan karo waa inuu kula joogo aad tirahdaa hebelow sheikh hebelow ilaahay noo bari dhibka inuu ilaahay naga qaado muraadka inuu ilaahay ii sahlo salax iyo khayra ku toomaysa marka waana xadiidka hadda adiga aad tilmaantay oo loo daliishado xadiidka istisqaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka uu dhintay kadib cumar oo amiirulmuminiinka ahaa sida bukhaari iyo keyrkiisa ay qorayaan ayaa dadkii abaar ku dhacday abaarta markay ku dhacday annaga soomaalida maxaan samayna markii abaar dadka ku dhacdo roob doonta maxaa la sameeya xageen roob doonta la aadi jira soomaalida qubuuraha la aadaa soo ma ma taa istakfurowga iyo waxaa dhihi jira xamar taas waa badda la galaya badgalka iyo kuwaas taas waxa waaye badda marka la gelaayo marka iyo waxa waaye oo maka iyo oo cusmaan iyo meelahaas la aadaa oo kuwaas waa culu- qubuura la aadaa iyadoo laftiisa badda iska gal maaha badgalka laftiisa qubuura xeebaha ku yaala la aadaa marka yacni markii abaartii ay dhacday nebiga qabrigiisa guriga caaisha qolkii caaisha oo masaajidka uga soo bixi jira lagu aas cumarna masaajidkuu joogaa ma dhihin kaalayoo nebiga qabrigiisa aan u tagna rasuulka ilaahayo ilaahay roobdoon noo weydii ma aynan dhihin markuu nebiga dhintay laakiin wuxuu u yeeray cabaas oo nebiga adeerkiis ahaa nebiga adeerkii ahaa ayuu u yeeray adaa camu rasuula buu dhahay waaguu nebigu joogay ou noolaa nebigaan ilaahay noo bari dhihi jirnay maxaa nebiga isagoo mimbarka taagan nin reer baadiya intuu yimid buu yidhi rasuulka ilaahayo dadkiina gaajay u baaba'een xoolihiina abaar bay u dhinteen waa baaba'een fadcu llaha lanaa inuu ilaahay roobna siiyo an yugiitana markaasuu nabiga mimbarka isagoo taagan inta ilaahay baryo aa roobka ilaahay keeni jiray marka wuxuu yidhi waktiguu nebigu noolaa nebigaan ba- ilaahay noo bari oran jirnay adaa adeerkiisa he kaale ilaahay noo bari markaasuu ilaahay u bari marka saddexdaas waa mashruuc nusuusa loo haya camalkana waad ogtihiin xadiiskii ninkii godka ku dumay bay culamadu u deliishadaan la- saddexdii ninoo ee godka iyagoo habeenka inta seexday dhagaxa uu kusoo dumay oo nin walbaba camalkiisa ilaahay ku bari mid baar baar inuu waalidkiisa u ahaa midna inuu ammaanada iyo xoolaha dadka ammaanadooda uu gutay midna inuu maaragtay zinada iyo macaatidii gabar uu jecel yahay inuu ka zinaysto uu ilaahay dartii uga tegey acmaal ilaahay dartii ay ku baryeen ayay ay ay u sameeyeen ayay rabbi ku baryeen marka saddexdaas waa la ogolyahay laakiin in la yidhaahdo sheikh hebel yani isti- tawasul la weydiisto lama ogola yani in la yidhaahdo bijaahi fulan iyo maaragtay yani bidaati fulan in la yidhaahdaa waa mamnuuc waa sababto daliilna looma hayo yani wax mashruucana ma aha waa shay bidco ah oo gadaal ka yimid w wax la ogol yahay ma aha saddexdaasa ilaahay loogu tawasulaa oo loogu dhawaadaa wixii intaa ka soo haray ilaahay looguma dhawaanayo lamana ogola waa bidca waa la iska ilaalinaya w marka ma noqonayo shirki marka qof saalixa tiraahdo hebel ii ducee shirki ma noqonayso waa waa banaan tahay weeyaan wallahu aclam